bismillah halkaani waa raadi cadaado qodobada cadcaawa maqli doontiinna waxaa ka mida maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegta aas-aaskii raadiyo cadaado maamulka degmada baardheere ee goee gobolka gedo oo maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado ugu hambaliyeeyey sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegta aas-aaskii raadiyo cadaado suxufiyiinta gobolka banaadir oo raadiyo cadaado ugu hambalyanaya munaasabadda sanad guurada raadiyo cadaado wasiirada iyo xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalk oo farxadda la wadaagaya maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado shacabka gobolka gado ee maamulka jubbaland oo hambalyo ku aadan sanad guurada raadiyo cadaado la qaybsanaya maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado maamulka iyo shacabka magaalada caabudwaaq ee gobolka galguduud oo farxadda la qaybsanaya maamulka iyo shaqaalaha ee raadiyo cadaado sanadguuradii shanaad oo u dabaaldegaya sanadguuradii shanaad intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo ugu daroon goordhow u diyaargaroow warkaasu faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayow ku soo dhowaada warkiioo dhan waxaana warka idinla socodsiinaya caaway anigoo ah cabdifitaax cabdulaahi warsame iyo saaxiibkii cabduqaadir abukar fawsi ku soo dhowaada warkiioo dhan maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradii shanaad oo ka soo wareegta aas-aaskii raadiyo cadaado warkaas faahfaahsanna waxaa noo haya xasan axmed maxamed shan sano ayaa ka soo wareegtay markii ugu horreysay oo codkeeda oo la maqlay idaacadda rediyo cadaado waxay maalintaasi ahayd maalin axada shan iyo tobankii bishii maarso ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii xilligaasi waxay ahayd xilli ay adag tahay ku dhiirashada howlgelinta idaacad sababtana waxay ahayd waa xilligaasi qaybo badan oo soomaaliya ka mid ah ka jira beegsa suxufiyiinta iyo dhibaatooyinka loo geysanayo halka gobollo ka mid ah soomaaliya laga balaqaystay dhowr xarun warbaahineed walow gobollada dhexe soomaaliya aysan qayb ka ahayn meelaha lagu dhibaateeyey suxufiyiinta iyo boobidda xarumo warbaahineed waxaana markaa waddankaas kaga tegay suxufiyiin dhowra halka qaarkoodna ay joojiyeen ka shaqaynta warbaahinta soomaalida sidoo kale hal xarun warbaahineed ayaa muddo la asaasay rediyo cada ka shaqaynaysa deegaanka taasoo dadka deegaanka ay ku sheegeen inaysan wax badan ay kusoo kordhin deegaanka rediyo cadaado waxay markii ugu horreysay hawada ay soo gashay laga dhegaystay aayadaha qur-aanka kariimka ah waana bilow wanaagsan waana sababta keentay in rediyo cadaado ay noqoto mid ka mid ah idaacadaha ugu afka dheer galmudug gaar ahaan magaalada cadaado ee gobolkan galguduud kuna toosnaato waddada wanaagsan baahinta wararka iyo barnaamijyada waa waxay ka sameeyeen warbaahinta soomaalida gaar ahaan kuwa galmudug balse waxaa lagu kala horreeyaa helista xogta dhabta ah iyo ku dhiirashada tabinta xogta saamaynta ku yeelan doonta nolosha deegaankaaga iyo isku keenidda bulshada ku kala habooda soddonka sana ee waddanka dhibaatada xoog leh ay soo wajahday rediyo cadaada oo ah idaacadda looga dhegaysta badan yahay gobolada dhexe gaar ahaan cadaado waxaa si toosa laga maqla labada gobol ee mid iyo galguduud halka qof walba oo internet heli karana uu si fud uga dhagaysan karo meel walba uu joogo rediyo cadaado waxaa maanta ay ka kooban tahay idaacad website facebook bage oo ah warbaahinta casriga shirmaake maxamed maxamed shirmaake suley oo ah agaasima rediyo cadaado ayaan weydiiyey waayee laga soo maray asaaska idaacaddan iyo sida uga soo gudatay iyo marxalada cadka oo ka jira qaybo ka mid ah gobolada dhexe soomaaliya gaar ahaan cadaado dabcan xasanow haddaan si kooban uga warbixiyo rediyo cadaado markii ugu horreysay rediyo cadaado waxaa la dhisay sanadkii laba kun iyo afartii laba kun iyo shantii bishii koob iyo tobnaad ayay idaacadda radiyo cadaada hawada ka baxday waxaan dib hawada usoo gelinay laba kun shan iyo tobankii muddo toban sana markay hawada ka maqnayd bishii saddexaad shan iyo tobankeedii runtii agaasimihii ugu horreeyey radiyo cadaada wuxuu ahaa siciid bulaale runtii oo isagu shaqada bilaabay dabcan aad iyo aad maaragtay radiyo cadaado waqti adag ayay soo shaqaysay deegaankii dalkana usoo shaqaysay sidaad ka warqabto idaacaddu waxaa ka soo baxay wariyaal aad u fara badan oo runtii wax ku bartay kuwo badanna maaragtay runtii way deegaano kala gedisan hadda joogana maaragtay aqoon iyo waayo aragnimo badan bay ka heleen radiyo cadaado muddada shanta sano ay jirtay wax badan bay qabatay hadday noqon lahayd ka qayb qaadashada horumarka deegaanka caafimaadka waxbarashada amniga sidaad la socoto fariimaa jira idaacadda ka baxa oo nabadda ka hadlaya kuwa ka hadlaya waxbarashada gabdhaha kuwa ka hadlaya isdhexgalka bulshada iyo dadku inay maaragta yihiin dad siman oo walaala ah oo cadaalad iyo maaragta sinaan la helo iyo waxyaabo kale aad fara badan runtii idaacadda muddadaas shanta sana waxaan ku guulaysanay inaan maqalka idaacadda dheerayno oon gaarsiino deegaano badan oo ka tirsan mudug iyo galgaduud sida deegaanada bandiiraley ilaa saddex xiglo ilaa baxda eeriyadeeda ilaa cabudwaaq ilaa dhusamareeb deegaan shan kilomitir u jira waxaan rajeynaya sanadka dambe inaanu intaa maqal kasii baahin doono radio cadaado muddadaas ay dhisnayd runtii waxaan sidoo kale ku guulaysan inaanu live streamka idaacadda hawada soo gelino oo dunida dacaladeeda laga dhegeysto sidaad ka warqabto idaacadda bagekeeda ama websitekeeda waa online wararka iyo barnaamijyada mar walba laga helaa sidoo kale facebook bay leedahay marka runtii aad iyo aad maaragtay ayay idaacadda runtii u shaqaysaa waxaadna moodaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dadka reer cadaado iyo dad deegaanada ku dhowdhowba inay aad ugu taxayeen idaacadda radio cadaado hadda oo barnaamijyadeeda wararkeeda ay dhegeystaan runtii taasoo noo ah maaragta guul aad u weyn oo taariikhiya redio cadaado ma ahan xarun warbaahinada oo keliya waa macad wariyaasha lagu tababaro sidoo kale lagu ilaaliyo afka dhaqanka soomaaliyeed loogana hortago wax kastoo dhibaatada saameyn xun yeelan kara oo idaacad ka qayb qaato siyaarinta fahamka dowladnimo waxay redio cadaado mar kasta iyo barnaamij kasta ku baahisaa fariimo quseeya xaalad kasta oo markaasi taagan ayadoon waxba ku bedelan sharmaka maxamed maxamuud ayaa mar kale weydiiyey waxa loo jeedo fariimahan mar kasta idaacadda ka baxa fariimaha inta badan waxaanu kaga hadalnaa dhanka markaas aanu is leenahay muhiimad ayay deegaankii dalka u leedahay sidoo kale waxaa jira hadda fariimo tusaale ahaan ka hadlaya fariinta geel oo kale oo maaragtay dadka reemiiga islaynaya oo kale fariinta maaragtay lacagta shan soomaaliga iyadoo taagan oo kale oo maaragtay dhibaatada saameyn dadkii deegaanka ku yeelatay fariinta ka hadlaysa waxbarashada gabdhaha fariinta ka hadlaysa maaragtay dhanka amniga way badan yihiin aad bay u fara badan yihin fariimo runtii mid iyo laba kuma soo koobi kara dhegeystayaashan way la socdaan marka runtii juhdi badan baanu gelinaa fariimaha inaanu dadka fariimo wanaagsan usoo gudbino sidaad ka warqabtana idaacadda runtii barnaamijyo iyo warar intaba na dadka way usii daysaa xasana waxaa xusid mudan in radio cadaad ay tahay idaacaddii ugu horreysay deegaankan laga dhegeysto laanta af soomaaliga v o eda iyadoo runtii taas markii aanu muddo badan wadnay kadibna idaacado kale ay nooga daydeen oo iyaguna ay sii daayeen b b c dan sidoo kale sii daynaa fariimaan sii daynaa wararkayaga waa kuwo isku dheela tiran waxaad dareemi kartaa markii maalintii inta magaalada aad aado oad magaalada dhex marto waxaad arkaysaa dadka qof kastoo ka mida inay u shidan tahay radio cadaado u dhegeysanaya marka runtii arrintaasna waa arrin aad u wanaagsan waxaan leenahay hambalyo waxaana runtii aaminsanahay in shaqaalaha iyo howlwadina radio cadaado maanta ay halkaas soo gaarsiiyeen redio cadaada waxay maanta u tahay sanad cusub waxaan lugtu la gashay sanadkii lixaad sanad kasta redio cadaad maamulkeeda iyo shaqaalaheeda waxay degsadaan shaqa howleed taasoo ay wax uga bedelaan shaqada idaacadda waxaana mar kasta ay ku fakaraan inay wax ku soo kordhiyaan habdhaqanka shaqe ee redio cadaado qorshaha cusub oo ka bedelan kii lagu soo shaqeeyey sanadkii dhammaaday ayaa hadda la dejiyey waxaana sharmaka maxamed maxamed sharmaka suule aan weydiiyey shaqada sanadkan ee radio cadaado muddadaas ay dhisnayd runtii waxaan sidoo kale ku guulaysan inaanu live streamka idaacadda hawada soo gelino oo dunida dacaladeeda laga dhegeysto sidaad ka warqabto idaacadda bagekeeda ama websitekeeda waa online wararka iyo barnaamijyada mar walba laga helaa sidoo kale facebook bay leedahay marka runtii aad iyo aad maaragtay ayay idaacadda runtii u shaqaysaa waxaadna moodaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dadka reer cadaado iyo dad deegaanada ku dhowdhowba inay aad ugu taxayeen idaacadda radio cadaado hadda oo barnaamijyadeeda wararkeeda ay dhegeystaan runtii taasoo noo ah maaragta guul aad u weyn oo taariikhiya oo runtii maanta aad dareemayso idaacaddu hadday wax yar hawada ka maqnaato dadku inay daqiiqad daqiiqad kuusoo wacayaan iyagoo ku weydiinaya dabcan waxa idaacadda ku dhacay marka aad iyo aad runtii waxaan ammaanayaa howlwadeenada radio cadaado oo adigu aad u horeyso iyo tiyomka kale ee kula shaqaynaya maaragta runtii ka shaqeeyay in idaacaddu maanta halkan soo gaadho saameyn badanna ku yeelata redio cadaad muddo shanta sanaha oo jirtay una adeegaysa shacabka soomaaliyeed waxaa soo food saaray caqabado badan kuwaasoo aan weli gabkoobin maadaama weli ay socota shaqada redio cadaado sharmaka maxaad maxamuud oo ah agaasimo redio cadaado ayaa iga sheekeeyey caqabadihii ugu adkan uguna weynaa ay la kulmeen maamulka idaacadda aad waa maadsantaha xasano runtii waxyaaba badan waxaa jira mar haddaad shaqa hayso caqabada waa la kulmaysaa jallinge baa ka hor imaanaya laakiin wax walba samar iyo dulqaaday u baahan yihiin muddadaanu shaqaynayna way jireen caqabado badan oo na soo wajahay oo hadday ahaan lahayd dhanka maaragtay runtii idaacadda hawsheeda sidii loo sii wadi lahaa dhanka imkaaniyaadka idaacadda ama howlahay u baahan tahay sidoo kale dad badan oo waxaa jira iyagu aan doonayn horumarka deegaanka oo had iyo jeer jecel inay ka hor yimaadaan sidaad ka warqabto muddo hadda aan malaynay in sanad iyo bar inay laga joogo ayay ahayd markii inta idaacadda runtii loo soo dhacay la qaatay qalabka idaacadda qayb ka mid a kaasoo runtii maaragtay kadib maaragtay runtii aanu kasoo kabanay isla maalmihii muhiimadduna waxay ahayd in idaacadda shaqadeeda la joojiyay laakiin maanu u joojin alxamdulilah rabbi alcaalamiin horaan usii wadnay wixii qalabka yaraana laga qaatayna isla markii bedelkiisi waanu helnay waxaan aaminsanahay walaalo iyaga laftigu magacoodu wax kale istuso inay ahaayeen laakiin anagu markasta waxaan u taagannahay bulshada iyo maaragta ushaqayntooda sidoo kale xasano waxaa xusin mudan in ay jiraan mararka qaarkood inta lagu soo waco war idaacadda ka baxay oo kale dadka qaarkood ay si ku aflagaadaynayaan qaarkood ku hanjabayaan waxaad ka warqabtaa ururo iyo siyaasiyiin isdiidan iyo dad badanoo isdiidan baan wararkooda gudbinaa waxaa dhici karta mararka qaarkood inta lagu soo waco in lagu hanjabo oo xitaa dil lagugu hanjabo laakiin haddana saasay tahay uma joojino shaqadaydan sii wadnaa waxaanu u taagannahay waa adeegyada bulshada waxaan rajaynayaa in maanta runtii dabcan aanu halkaa aan taagannahay kasii horumari doono ilahayna waxaan ka rajaynayaa inuu maaragtay nagu kaabo shaqada aan hayno bulshada u hayno dadkana waxaan leenahay waad mahadsan tihiin dad badanoo runtii nala shaqeeyaa jiro oo idaacadda ka warqaba oo la socdan idaacadda waxaa ka baxaya iyo xaalkeeda kuwaasoo runtii aan ka xusi karo saaxiib la yidhahda yabaal xaaji aadan oo isagu nin aad u fiican runtii oo idaacadda had iyo jeer dhigay dad badanoo saasoo kalea jira gabdhaha jira hadda gabar oo xinjo barda joogto oo kalea jirta oo daqiiqad daqiiqad noo soo wacda oo idaacadda ka warqabta waxaad dareemaysaa miyi magaalo dadka aad bay ugu taxayeen marka runtii caqabado badan way jiraan laakiin insha allah intooda badan waan ka gudubnay waxyaabaha kale iska imaan doonana dee bini aadan baa leeyahay caqabad la waayi mayo laakiin waxaan rajaynaynaa iyagana si wanaagsan aan u xalino wasiirada iyo xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ayaa farxadda la wadaagaya maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado waxaa warkaasoo faahfaahsan dirin xasan axmed maxamed ayadoo maanta ay ku beegantahay sana guuradii shanaad ee ka suureetay asaaska reediyo cadaado ayaa wax hambalyo farxada la wadaagay xildhibaanyo wasiire ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxayna hambalyo u direen dhammaan maamulka shaqaalaha reediyo cadaado brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo waraysi gaara siniyo reediyo cadaado ayaa hambalyo la wadaaga maamulka iyo shaqaalaha reediyo cadaado waxaana sidoo kale shaqaalaha iyo maamulka uga digay ku dhex milanka siyaasadaha isdiidan ee xilligan ka jira soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa waxaa sidoo kale shaqaalaha iyo maamulka reediyo cadaado uu ka codsaday ka shaqaynta horumarka deegaanka iyo guud ahaan galmudug oo dhan raadiyo cadaado waa idin hambalyaynayaa waa idin salaamayaa waa idin bogaadinayaa maadaama aad maanta u dabaaldegaysaan sanad guuradiinii idinka iyo dadka runtii aada deeqsiisaan oo mawjadaha iyo oo maaragtay wararka kala duwan ee aad intaba aada ku caanbaxdeen waxaan idin leeyahay halkiina kasii wada maxaa yeelay inta badan idaacadaha ee runtii aan tixgeliyo idinkana aada u gudbisaan waxa dadka ay tabayaan arrimaha la xiriira siyaasadda amniga bulshada dhaqaalaha dhaqanka arrimaha diinta kulli intaba waxaan ka warhaynaa yani ay dadku idin jecel yihiin marka maadaama dadka ay idin jecel yihiin soomaaliyeed guud ahaan iyo guud ahaan gobolada galmudug ee aada looga dhegaysto waxaan idin leeyahay dadaalkiisa sii kordhiya dadkana waxa aada gaadsiinaysaan mar weliba ha noqdaano waxa adduunyahii aakhiro idinkana runtii raalli ilaahay idinkaga noqdo dadkana raalli idinkaga noqdaan ciida soomaaliya maanta ay u baahan tahay war san ee aan war xumo maaragtay horeyba ay u tiri war xumow laguwa waa run runtii galmudug iyo maanta eriyadaas dadka soomaaliyeed waxay u qabaan xiise gaar ah waa xudunta dadka soomaaliyeed ee iyaga ay u arkayaan wax kasta oo ka dhaqaaqaya halkaasi inay saameyn ay ku yeelanayaan soomaaliya inteeda kale oo idinku hambalyeynayaa oo isagana hadda madaxweyne foorfoor iyo idinka kale ee isagana hadda la shaqaynaysa wixii yara madmadow jirane idaacaduhu doorbay ka qaadan karaan in dadkaasi la walaalayo iyo nabadayn lagu sameeyo si soomaalida inta kalena ay oga dayato galmudug masaa idin sheegay xuduntii dalka ee noogu siilay oo qof waliba indhaha ku hayay waaye waktiganna lama sii jirto marka waxaan idin rajaynayaa kuwa qaybka qaata guulaysta inuu ilahay idinka dhigo dhinaca kale madaxda dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankooda waxay farxadda la wadaageen maamulka shaqaalaha reediyo cadaado oo maanta u dabaaldegaya shan sana guuree ka soo wareegtay asaaska idaacadda maxamuud sii aadan oo ah madaxna ku-xunka koowaad ee maamulka jubbaland ayaa hambalyo kadib waxa uu sheegay in reediyo cadaado horumarka ay samaysay ay qayb ay ka tahay dhadhexaadnimada iyo iska fogeynta wax kasta oo dhibaato bulshada soomaaliyed i horseedi kara bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan u hambalyeynayaa sanad guurada ay maanta dabbaaldegayaan reediyo cadaade oo runtii isaga iyo maamulkiisa iyo wariyaasha sharafta oo ka shaqeeyaba aan hambalyaha wada u marinayo muddadii adkeed iyo wakti adkeed adeeg ay bulshada soomaaliyeed u qabteen waxaana kula dardaarmayaa haddii adeecaddu xogagga waxaa la yidhaahdaa waa xoogga saddexaad ee caalamka wixii amniga iyo dhaqaalaha laga reebo saxaafadda waa waxa keliya ah soomaalidana dhaqankeedu waa ahaan jira waxay dhihi jirtay war hela tala helo marka xogta la helo baa talada ka dambeyn jirtay marka xog macno leh oo ummadiina iyo dalkiina wax u tarto oo wax dhisayso inaad maaragtay u kala gudbisaan ummadda ood xoogga saartaan ka fogaataan dacayadaha iyo dadka waxa kala geynaya oo aan waxba kusoo kordhinaynin oo qolyaha hadda xukunka maanta hayo inta badan waxaa lagu hantaa inay wakti badan geliyaan brobagando dadkana kala geynayso waxna aan ku fadhinin iyo ereye ugu sawir la yidhaahdo oo ayaga ay rabaan inay ummadda ku khaldaan marka arrimaha noocaasa inaad ka fogaataan xaqiiqda aad ka tirsitaan baan idinkula dardaarmaya aad iyo aad baan iskugu hambalyayna mar laba runtii matalan wadaniyadda in dib loogu noqdo ummad baan nahay dal baan leenahay calam baan leenahay dadna dhalay iyo dad sii dhalay baa wakti dheer geliyey usoo halgeliyey qarannimada soomaaliya iyo waddankan qiimaha badan oo xeebta ugu dheer oo adduunkana leh african laahay xeebta ugu dheerna leh quruxdiisa iyo cimiladiisana aad garanaysaan annagana aan maanta ku dul nool nahay dhibaato iyo mushkilad fara badanna aan isku haydho marka inaad barnaamijyo dadka u jahaynayo horumarka iyo nabadgelyada iyo walaalnimada iyo isku kalsoonaanta iyo wadaniyadda inaad maaragta xoogga saartan baad ku dardaarma shan iyo tobanka bisha maarso maanta oo kale sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa la asaasay radio cadado waxaana maanta ay radio cadad u dabaaldegaysaa shan sano guurida ka soo dheetay asaaska raadiyaha shacabka magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa farxadda sanad guuradii shanaad la qaybsanaya shaqaalaha iyo maamulka raadiyo cadaado warkaasoo faahfaahsanna waxaa noo soo bayaaninaya mukhtaar sheekh cabdulaahi iyadoo ay maantay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha maaj oo ah markii dhidibada loo taagay warbaahinta raadiyo cadaado oo ka howlgasha deegaanada ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan degmada cadaado ayaa haddana waxaa issoo taraya shacabka ku nool caalamka iyo soomaaliya oo hambalyaha wada u marinaya shacabka ku nool magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay hambalyaha wada u mariyeen maamulka iyo shaqaalaha raadiyo cadaado waxaana ay bogaadiyeen howsha culus ay u hayaan bulshada soomaaliyeed waxaana ay ku dhiirigeliyeen in ay sii laba jibaaraan howlaha warbaahineed ee raadiyo cadaado ay u hayso shacabka ku nool magaalada cadaado iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah bulshada hobyo la dhex qaaday mikrofanka warbaahinta raadiyo cadaado oo hambalyo hawada u marinaya warbaahinta raadiyo cadaado bismillaahi raxmaani raxiim anagoo ah dhalinyarta ku nool degmada hobyo waxaa halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa raadiyo cadaado oo maanta ay ku beegneed sanad guuradiisii afaraad waxaa leenahay aad iyo aad ayaa mahadsan tihiin waxaan isku dhiirigelinaynaa inaa hore usii wadiin hawsha u hediin bulshada bismillaah magacayda maxamed shariif maxamed anoo ka mid ah dhalinyarada degmada hobyo meeshan waxaa hambalyo ugu dirayaa raadiyo cadaado oo in badanba horumar ku tillaabsanayay inay sanad guuriyada afaraad maamulkii maamulkii maamulkii shaqadii adag haya marka waxaan leenahay markiina kusii talada hambalyo hambalyo aan leeyahay bismillahi raxmaan raxiim magacii waa maxamed cabdicali oo ka mid ah ganacsada degmada hubyo waxaa meeshaan hambalyo ugu dirayaa raadiyo cadaado oo sanadguuradiisa afraad ah hambalyo hambalyo hambalyo ee leeyahay waxaa ka tirsan ururka haweenka degmada hobyo waxaa hambalyo u dirayaa degmada raadiyo cadaado waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaa le waxa waaw maamulka iyo wariyaasha cadaado ee idaacadda cadaado warbaahinta raadiyo cadaado ayaa ka mid ah warbaahinta ugu dhagaysiga iyo saameynta badan idaacadaha ku yaala gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya waxaana inta badan warbaahinta ay soo gudbisaa warar xaqiiqda ku salaysan oo ay dadku la dhaceen shan iyo tobanka maaj ayaa ah marka warbaahinta raadiyo cadaado dhidabada loo taagay islamarkaasna shabakada warbaahinta raadiyo cadaado ay shacabka ay wararka u gudbiso maanta oo kale ay la dabaaldegto islamarkaasna ay la wadaagto fantasiyaha marka dhidibada loo taagay raadiyo cadaado mukhtaar cabdulaahi warbaahinta raadiyo cadaado hobyo warkii habeennimo caaway intaas ayuu ku dhan yahay nabadgelyo waa tahay cabdifatax baadsha iyo saaxiibka kale caawirka noo aqriyay bal soo dhawaada bal caawirkaa noo aqrisaan dareenkeeda ma ku tala jirteen hadda kahor inay waryaal noqotaan mise intaad soo fadhiisan stuudiya isku daydan war aqrisaan
waa mahadsan tahay dhowr goor aniga weriye ahaan xaflada waa uga qayb galay weriye ahaan waa usoo shaqeeyey radio codka gobolada dhexe radio cadaado labadaba markii koowaad iyo markii labaad iima aha oo aan war akhriyo laakiin waxaan filayaa cabdiqaadir abuukar fawzi inuu caaway uu yahay habeenkiisii koowaad uu war ka akhriyo radio ku yaala gobolada soomaaliya sida aan filayo cabdiqaadir haye balcaw dareenka cab ee waxaad moodaa in wariye aad tahay bal dareenka caawa sidee maadaama caawar akhrisay dareenkaygu dabcan waxaan dareemayaa farxad maadaama aan caawa la qaybsanayo sanad guuradii shanaad maamulka iyo shaqalaha raadiyo cadaado waxayna tan u samaynaya waa xilli habeenkii ugu horreysay oo aan war ka akhriyo idaacad tanna waxay tahay qayb ka mid a taageerada aan u hayo raadiyo cadaado taasoo aan ugu muujinayo inaa haddii jeeralo ahay qof ku taxan idaacadda raadiyo cadaado islamarkaana jecel dhegaysigeeda dadkan waxaan kula jecla waxaan kula tali lahaa inay raadiyo cadaado ku xirnaadaan anigana sidaas daraaddeed caawa waxaan jeclaystay inaan noqdo qof ka mid a dadka warka raadiyo cadaado soo jeedinaya fiidnimada caawa waa gartay hadda kahor war ma akrisay intay studio soo gashay ma idaacad timid war ma akriso hadda kahor ma ku tala gashay inaad mar aan weriye noqoto war akriso dabcan waa laga yaabaa inaan himada saxaafadda jeclahay laakiin caawa ka hor war idaacad kamaana akhrin waxaana igu horeeya idaacadda war aan ka akhriyo raadiyo cadaado taasina waxaan u sameeyey taageeradaan u haya raadiyo cadaado waa gartay cabditax caawariyaa noqotay war baa akhrisay bal maxaa kuu qorshaysan mas dhihi kartaa caawariyaa tahay idaacadda waa kusoo biri doontaa waa ku tababarnaha shaqaha radio cadaad ka mid noqonada
waa mahadsan tahay ma jecli inaan aniga weriye noqdo ee ka shaqeeya saxaafadda soomaaliya laakiin waan jeclahay idaacadaha soomaaliya gaar ahaan kuwa ku yaala cadaado raadiyo cadaado iyo raadiyo gobolada dhexe labadaba waxaan u ahay aniga taageere waa midigteydii bidixdeedii labada idaacadood waxaana jeclahay labadaba maadaama ay labadaba laba nin oo dhallinyaro ay agaasimayaalka yihiin oo labadaba saaxiibada ay yihiin waxaan leeyahay mar kasta iyo meel kasta iyo wakhti kastaba waxaa tihiin dad u taagan horumarka deegaankan ilaahay ha idinla garab gala mas-uuliyadda aa haysiin idaacadahana waa idaacado aad u dhabar adeegteen sharmaake iyo ow aadan waxaan leeyahay labadiinnaba farxad ku noolaada horumarka aad la jeceshiin dalkana insha allah wuu gaarayaa